golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ayaa xarunta baarlamaanka ee magaalada garoowe ku yeeshay kulanka kala fadhiga konton iyo shanaad fadhigiisa lixi tobnaad ee golaha wakiilada ajendaha fadhiga baarlamaanka puntland ayaa ahaa la xisaabtanka golaha xukuumadda waxaana baarlamaanka horyimid wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa fadhiga furay
galfadhiga kontoniyo shanaad fadhigiisa lixiyo tobnaad waxaa golaha horyimi wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland si waafaqsan qodobka lixdan iyo afraad faqradiisa toddobiyo tobnaad ee dastuurka iyo qodobka saddexaad iyo lixdan iyo shanaad ee xeerhoosaadka golaha wakiilada kuwaasoo ka hadlaya in golaha xukuumadda loo yeeri karo golaha si wax looga weydiiyo mas-uuliyadda ay ugu idman yihiin dadka iyo dowladda puntland waxaan yimi oo golaha horyimi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare fuaad abshir axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane maxamed diriye gabandiid wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane cabdisalaam cali faarax agaasimaha guud iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada iyo farsamo yaqaanada wasaaradda ku soo dhowaada golaha wakiilada fadhigiisa galfadhigiisa konton-iyo shanaad fadhigiisa lixiyo tobnaad ujeeddada laydinku yeerana waa qodobada dastuuriga qodobka dastuuriga qodobka lixdan iyo afraad faqradiisa toddobiyo tobnaad
dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland fucaad abshir adeera ayaa golaha baarlamaanka siiyey warbixin ku saabsan howlaha waxbarasho ee wasaaraddu mas-uulka ka tahay iyo caqabadaha jira hadda annagu aan joognay oo sideed bilood gaaraysa dabcan kalfadhiga golaha ayaan la soo wadaagnay oo mar kasta oo golaha kalfadhi uu yeelanayo ay guddiyada u xilsaaran wasaaradaha aan annagu ka mid nahay ay u soo gudbiyaan warbixinta wixii u qabsoomay taasoo nuxurkeedu uu yahay qorshihii yaallay maxaa ka qabsoomay ee barnaamijka dowladeed ee halka lagu ansixiyey marka sharaf bay noo tahay maanta inaan idin hor nimaadno